waxaan horta rabaa inaan soo dhaway guud ahaan wafdiga halkan lala jooga oo intooda badan ka yimid gobolada gaar ahaan madaxweyneyaasha oo runtii aan uga mahadcelinayo siday u ajiibeen ee u ogolaadeen inay noo yimaadaan oo martiqaadkii aan siiyey ay runtii ka jawaabaan oo aan ka wada hadalno masiirka iyo xaaladda dalka uu ku jiro sidii aan uga gudbi lahayn khaasatan arrintii dhacday oo foosh xumayd musiibadii oktoobar afar iyo tobankeedii oo ay nooga dhinteen dad aada iyo aada u fara badan oo bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa iyo doraad labaatan iyo sideedii oktoobar qoladii horarka ahaa runtii hoteelka naasaha boontuub ee dadka shacabka ah ku laayay qaar ka mida mas-uuliyiin ahaayeen iyo shacab iyo ciidamada qalabka sida ilaahay waxaan uga baryaynaa kulli intay dhimatay allah u naxariisto jannadiisa iyo naxariista allah siiyo inta dhaawacaana allah u fuudeeyo si deg degna ilaah uga kiciyo xaqiiqda meesha taallo waxay tahay waana halkan isugu nimid in aan dib u milicsano aan fiirino waxaa naga khaldamay kadibna aan ka wada hadalno sidii musiibadii lagu dhacday foosha xumay oo dadkeena aad arkayseen dhiigoodii ugu qulqulayay inaan ugu bedelno midnimo iyo wada shaqayn sidii aan ula dagaalami lahayn qolooyinkan horarka ah oo aanan u naxayn ummadda soomaaliyeed oo aan dagaal ku haynin keliya dowladda iyo shakhsiyaada ee u soo banbaxay inay laayaan shacabka soomaaliyeed inaan sidii aan uga hortegi lahayn aan ula dagaal lahayn qorshaheeda inaan galno waa hadalkaas runtii meel fiican ayuu runtii noo marayaa insha allah waana dhamaysteena maalmaha soo socda waa xaqiiqa inta laga hadlay dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag xaaladda adagna wuxuu ku jiray muddo toban sano ah intii qolooyinkan nabadiidka ah ee xagjirka ah ay duurka galeen ay noo diideen in dowladdu istaagto inay dowladdu shaqayso in ummadda soomaaliyeed ay nabad helaan iyo nolol helaan xaqiiqadiina runtii ilaa hadda waa ka adkaan la-ana ma aha inay guulaysteen waa ka adkaan la-nahay waana waana waana inaan keenno qorshihii aan uga adkaan lahayn tobanka sana lasoo dhaafay haddii aysan hayn amison arrintu intaa waa ka duwanaan lahayd marka waa inaan umahad celino amison iyo dadaalkii ay ka galeen inay dowladda difaacaan in badanna waa dhinteen in badanna waa dhaawacmeen marka mar walba inaan muujino runtii sacrificekii ay sameeyeen iyo naftooda inay u hureen inay dowladdan shaqayso ummadda shacabka soomaaliyed ay horumar gaarto laakiin waxaan ognahay oo xaqiiqo ah amisom keligeed kama guulaysan karto shabaab taas waa xaqiiqa toban sanana dagaal socda wax sahlan ma ah oo weliba aan ognahay xaaladdu in magaalada muqdisho wixii toban kilomitr ka baxsan aanan jidadka la mari karin siduu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uu sheegay in aanan baabuur lagu tegi karin baydhabo inaanan lagu tegi karin baabuur meesha layaado marka jowharnaan baabuur lagu tegi karin sidee marka hawshaasaan u bedelnaa oo aan wax uga baranaa tobankii sana la soo dhaafay maxaase naga khaldamay waxaa naga khaldamay xaqiiqda dad badan ma oga dalka inuu dagaal ku jiro anigu waa cilaamiyey dagaal laakiin dagaal dalka wuxuu ku jira muddo toban sana ayuu dagaal ku jiro dagaalkan waxaa loo daayay oo keliya ciidamada qalabka sida oo geesiyiina inay wajahaan iyagoona dhaqaalo badan haysan mushaahar fiican aan la siinin daryeel aan lahayn uu saaran yahay cuna qabateen ee dhanka hubka uu saaran yahay tan ugu muhiimsan oo ah inaysan lahayn inaan la siin caqiido ay ku dhintaan laakiin waa geesiyiin markay xabadda maqlaan waa wajahayaan meesha xabadda ka socoto laakiin sida ay shabaab caqiido u leeyihiin ay u aaminsan yihiin hadday dhintaan inay janno galayaan annaga uma diyaarsanin umana diyaarin ciidankeenna wadaniyad iyo patriotism umayna diyaarin waxyaabaha ugu horeeya oo runtii caqabadda ku ahaa inaan ka guulaysano ama aan ka bixino shabaab dalka taasaan kow ka ahayd hadduusan ciidanku uusan caqiido lahayn iyo wuxuu dhinto waxa weeye een, een, guushiisu waa fog tahay waxaa oo kale oo jiro wada shaqayn la-aan oo dowladda dhexdeeda ah oo loo baahan yahay inaan wax ka barno oo waxyaabaha halkan aan isugu nimid oo ah inaan saxna ay tahay oo aan hormarino prioritiga loo baahan yahay aynan ka hadlin waxyaabo hoose oo siyaasadeed ama dan gaar aanan ka hadlin oo aan ka aan ka hadalno danta guud iyo sidee dalkan aan dib ugu xoreyna sidee dalkan aan u xoreyna waxaan u xoreyn karnaa dalkan inaan wada shaqeyno wax alla wixii siyaasada oo yar yar ah inaan meesha ka saarno Een, kow wada shaqeyntu ay ka bilaabato madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka halkan ay ka bilaabato oo la iska iloobo wax alla wixii kale oo yaryar ahaa oo dhexdeena ahaa maxaa yeelay dalkeenu xor ma ah Sha- qoladan la yidhaahdo amisomna nala joogi mayso weliga oo weli waxaa hadda laga hadlayaa in nambarkooda la yareeyo waxaan idiin sheegayaa waxaa loo baahan yahay dowladda dhexdeeda inay wada shaqayso dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada shaqayso ciidamo aan dhisano isku dhaf ah caqiidadooda aan bedelno oo aan ka dhigno inay u dagaalayaan dalkooda oo hadday dhintaanna ay janno galayaan hadday wax dilaanna een, ay janno galayaan labadaba waxaan aaminsanahay inay hadda noo bilaabatay oktoobar afar iyo tobankeedii oo aanu aan ku magacaabi karno dhaqdhaqaaqyadii oktoobar afar afar iyo tobankii oktoobar oo ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba ay u kaceen inay u istaagaan difaaca dalkooda haddaysan taas imaanin oo shacabka aysan u bixin inay difaacaan ee dalkooda iyo diintooda aysan difaacaan iyo iyo iyo iyo dadkooda qoladan shabaabka ah sidaan uga adkaan doono ma ma garan mayno weliba waxaa laga yaabaa toban sano dambe inay nagu qaadato anigu waxaan aaminsanahay dagaalkan inaan soo afjari karno haddaan wada shaqeyno haddaan dhiirigelino shacabkeenna oo aan mobilize garayno oo aan ku mobilize garayno patriotism wadaniyad oo runtii ah wax aan ilownay inay macno leedahay weliba markay tahay dagaal iyo xoreynta dalka inay macno u leedahay waa bilownay hawshaas inaan ciidankii isku dhafno oo muhiim ah een, inaan ciidankii tababar fiican siino inaan qalab siino mushaaharo aan siino een, beesha caalamkana aan idhaahno gacan naga siin maxaa yeelay bil wal sanad walba waxay ku bixiyaan amisom one point four billion dollar ayay ku bixiyaan hal bilyan iyo afar ee boqol oo milyan ay ku bixiyaan marka hadda intay sii soconaysaa waa ognahay hadda naftigooda inay khaatiir ka taagan yihiin inay sii bixiyaan haddii marka annaga aynan istaagin dadkeena aynan mideynin oo aynan u midoobin la dagaalanka qolooyinkan shabaabka ah waxaan aaminsanahay cid walba waa naga daalaysaa waxaa isku soo haraya annaga oo weli kala daadsan oo qaarkeena ay qabiil aaminsan yihiin qaarkeena ay runtii aysan aaminsanayn waxa ay u dhimanayaan dowladdan xukuumaddan hadda jirta oo hadda toddoba bilood ee madaxa la gashay waxaan aaminsanahay hawl fiican ayay qabatay hawl fiican ayay qabatay laakiin waxaa loo baahan yahay boqolkiiba laba boqol laba boqol boqolkiiba shan boqol inaan focus ka saarno aan diiradda saarno sidaan dalkan aan u xoreyn lahayn dowladaha ciidamadu halkan ka joogaan oo hadda aan soo maray waa loo diyaarsan yihin laakiin waxayna weydiinayaan idinku diyaar muutihiin inaad dalkiin u dhimataan annagu waa indifaaci karnaa laakiin ma daba keli karno shabaab oo tiradii ma hayno inkastoo dee labaatan iyo laba kun ay ku- ay ku joogaan halkan waxay sugayaan annagu inaan hormarno sidii aan magaaladan xamar aan uga xoreynay in ciidan dhalinyaro ah oo mutadawiciin ah oo aan ugu aan ugu magac daron difaaca dadweynaha inaan abaabulno oo ay ku difaacaan dalka iyadoo iyagoon lacag la siinin inta badan qofku wuxuu leeyahay mushahar ha laysiiyo haddii ma waxa mushahar lagu siinaya difaaca dalkaaga inaad u dhimato amsom waa u dhimanaysaa iyagu mushahar waa u qaadan karaan laakiin adigaa iskale dalkan oo loo baahan yahay inaad inaad inaad inaad inaad u dhimato adoon mushahar fiirin shirkaani waa muhiim muhiimadiisa ugu horeysana waxaan saaraynaa oo diiradda aan ku saaraynaa sidii aan ciidamadeenna aan isugu dhafi lahayn shanta maamul goboleed dowlad goboleed iyo dowladda dhexe sidii ciidankeena aan isugu dhafi lahayn oo aan meel walba aan uga qaadi lahayn weerarka ama hujuumka aan uga qaadi lahayn hawshaasna runtii inta uusan shirkaan dhammaan waxaan rajaynaynaa inaan een, aan aan aan aan bilaawno ama aan dhammaystirno qaabkii aan u dhisi lahayn ciidanka ee miisaaniyadii aan siin lahayn qalabkii u baahnaayeen dad naguma yara taas waa xaqiiqo wey dad naguma yara laakiin waxaan ka gaabino oo xaqiiqo ah in aan mobilize garayno dadkii fursad fiican baan hadda haysanaa marka aan u bedeli karno dhibkii dhacay inaan dadka ku abaabulno aan u bedeli karno waxaan aaminsanahay inaan ku guuleysanayno haddii aan adeegsano culammada inaan adeegsano ururada bulshada aan adeegsano miidiyaha aan adeegsano waxaan horta idin caddaynayaa shirku inuu u socdo shay aada u wanaagsan una qurux intaas ka sokow shirka waxaa looga hadli doonaa ajendo badan oo ah masiirka ummadda soomaaliyeed ajendooyin badan oo ay uga horeeyaan sidii dalka loo xoreyn lahaa sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka sidii loo dardargelin lahaa ama wax looga qaban lahaa federaaliinta oo loo daadejin lahaa sidii looga shaqayn lahaa geedi socodka doorashada hal qof iyo hal cod labada kun iyo labaatanka macnaheedu waxay tahay ajendayaasha looga hadlayo shirka maanta halkan loo fadhiyo haddii xal loo helo macnaheedu waxay tahay soomaaliya ayaa xal laga gaaray sidaas daraaddeed shirku waxa uu yahay shir muhiim ah waxaa markaa mahad ballaaran u jeedinayaa xubnaha kala duwan ee ka socda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama heer wasiir ama heer farsamo oo iyagu runtii ah dadka aan muuqan oo shaqada haya shaqooyin badanna lala qabto horta waan u mahad celinaynaa inta badan iyaga lama lagalama hadlo arrimahaas waxaan leeyahay arrinkii dhacay oktoobar afar iyo tobankeedii waxa uu ahaa masiibo cusub oo masiibo qaran innagoo marka ka duulayna xanuunka ku yimid sida ay sheegeen madaxdii igu horreysay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ka baranaynaa in haddii dulqaadku nagu yaraan aan dulqaadka kordhino in haddii danqashada nagu yareedna aan danqashada badino in haddii howlaheennu ay si iska degan u socdeenna aan isku dayno inaan dardar gelino waxaan aaminsanahay soomaaliya inay leedahay fursad aada u wanaagsan maadaama shacabka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay meel uga soo wada jeestaan argagixisada waxaan kaloo aaminsanahay soomaaliya inay fursad leedahay maadaama aan ognahay caqabadahana hortaagan waxay yihiin waxaan kaloo aaminsanahay in madaxdii naga soo horreysay iyo labaatankii sanoo lasoo dhaafay waxyaabo badan waddanka laga soo qabtay maantana aan taagannahay meel fiican oo hore looga sii dhaqaajin karo waxaan soo dhaweynayaa fikirka ah bilaha soo socda in kulligeen aan ka wada shaqayno dalka sida aan xoreyn lahayn sida uu ku baaqay madaxweynuhu xukuumadda federaalka waxaa ka go-an inay la shaqayso xubnaha kale ee wasiirada ee dowladaha goboleedyada dowladda federaalka xubno ka ah waxaan dardargelin doonaa wada shaqaynta waxaan ka shaqayn doonaa waxyaabaha dhiman si aan u dhammaystirno waxaan ka ballaarin doonaa dowladnimada sidaan markii hore u bilownaba inay ka baahsanaato xamar oo laysugu tago gobollada laftooda oo halkaas lagu qabto shaqooyinka laakiin waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan u sheego mas-uuliyadda maanta na hortaagan ama na hortaalla waxaa laga rabaa cid walba oo soomaaliyeed waa in culimmadu ay qeybteeda qaadato waa in bulshada rayurkeeda qeybteeda qaadato waa in ganacsatadu ay qeybteeda qaadato waa in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee madaxda dowlad goboleed ay qaybteeda qaataan waa in meediyadu ay qaybteeda qaadato waa in qof walba soomaaliyeed uu maanta ogaado waxaa khatar ku jira jiritaanka ummadda soomaaliyeed maadaama ay noo joogaan cadow shaqadooda ay tahay in la cirib tiro ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto laga soo bilaabo puntland ilaa jubbaland iyo inta u dhaxaysa waxaa jooga daacis iyo shabaab macanaheedu waxay tahay dadka soomaaliyeed waa isugu mid arrimaha siyaasadda iyadoo ay muhiim tahay in laga shaqeeyo oon ka shaqayn doono hadafka ugu weyna shirkani waxa uu yahay waan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeed ay dhegaheeda ku dhici doonto in kulligeen rag iyo dumar aan ka shaqayn doono sidii looga xoreyn lahaa dalka soomaaliyeed cadowga
waxaa waxaan yaro dhibsanayaa waxa aan ku jiro iyo nooca loo fakerayo waxaad moodaa inay aadu kala duwan yihiin waxaan ku talin lahaa afar iyo labaatan saaco qoraxda istaagna inaan la- inaan inoo soo dhisaan in amara la soo rogo afar iyo labaatan saaco baroordiiqa inaan qoraxda tagno qoraxda istaagno oo intaan qoraxda u baxna aynu taagtaagno si aan baroordiiq uga dhigno qoladii dhibatay iyo wixii ilaahay dhibaatada uu gaarsiiya qaraxa ku dhintay fikirkaa waxaan rabaa inaan soo jeediyo waxaanan garanaynin inaan istaagno oo daqiiqad la aamuso meeshay diinta kasoo gashay meeshaan dhaqan ay noogu ahayd in la ii sheego rag baan dagaalamaynaa waan isagnaa diin bay noo sheeganayaan waxaan rabnaa inaan diin u sheegano oon kula dagaalano dadkanaga u sheegno waxaan inuu baadil yahay oona diinahayn sida gaaladii baa intaan istaagnana aan aamusno aan foorarsanno aan sidan yeelno horxaas diinno ah ma nimankaa tabriir u samaynaysaan ma iyagaa rabtaan inaad dhiig innaga u banaysaan nimankan iyagii waa inxiraafay oo manhajkii ka lexday oo diintii ka baxay annana aan aamusna aan leenahay oo daqiiqadaan istaagno fadlan waxaan idinka codsanayaa dhaqankaasi maaha dhaqan islaamka shaqo kuleh ha la joojiyo rag baan isagnaa aan iska celin weer cas oo la xidho calaamad la qaato isna saas waxba ma samaynayso aan rag iska celino rag baan isagnaa diin bay sheeganayaan aan ka faa'iidaysano aan culimada kicinno dadku ha kiceen hooyooyinku ha hadleen ururada bulshada ha laado dadkii aan abaabulon dagaal galno waan cas baan qaadanay madaxaan ka xidhanay qoraxdaan istaagnay waan aa aamusnay maxay soo kordhinaysaa ana waxay la tahay waan riyoonaynaa guryo qabow baad ku jirtaan maalin walba aan isu nimaadno daqiiqadaha la aamuso hoos ha loo foorasado iyagu waxay yidhahdeen gaaladii waxaa samaynaysa fiir waa aamusan yihiin ma inaga daaya bilaa caleyka haddaan shir furanayno aayadaha qur-aanka loogu horeysiya iyadaha lagu furo waxa kale ka dambeeya waa turorog heesta aan qaadno maxaa la baaba astaan wadanku leeyahay aan ogolaano maalin walba hadda tii soobaanu aamusnayn tii kalena maanu aamusnayn maxaanu caqilayna shalay bay ka dhacday ee, hoteelka halkan ku yaalay aan iyadana aamusna intaan istaagno waxay la tahay anugu sidan ma u arko wax si aan iskaga celinayno mas-uuliyiintu ha istaageen ha qaateen go-aana inay dadkaan la dagaalamaan shacabku aan dhiiggiisa istismaarsan oo ka faa'iidaysan oo dadka intaan abaabula aan la dagaalano dadku maanta iyagaa diyaara aan ka dayno weliba saxaafaddana waxaan isistaaggaa laga daayo dadka loo sheelay aan aamusnada ka daayo Eh, intaa haddaan kasoo raalli ahaado haddii hadalkayga kuleel ku jiro waxaan ka hadlaynaay iyo waxaan ka tashanaynaay waa waddan burbursan soo roonaanaya maalinba istee baan soo marayno waan qabaa shalay meeshu aan maanta inuu dhaamo saaxiibkii xaaf waan kaga bedelaa laakiin maxay u baahan tahay nin waliba inuu ismaadiyo ma aha waxay u baahan tahay maanta tallaabadan qaadno inaan hore uga waxayno aniga berri waxbaa la weydiin doonaa taariikh baan geli doonaa warinkii xamdulillah markuu meeshaa joogay muxuu ka qabtay laakiin yaa mas-uuliyadda qaadanaya madaxweynaha hadda jooga maxamed cabdullaahi farmaajo meesheebu ugu yimid muxuu soo kordhiyey waad maqlaysaan hadda taariikhda soomaalida markii laga hadlayo dowladdii cabdullaahi ciise ee waxaa laga soo bilaabayaa xilligii kala guurka ahay markaasaa nin walbana soo sheegaya mid la ammaanayo mid wax laga sheegaba aan ka fakerna markaa qof waliba wuxuu wadankan kusoo kordhin lahaa iyo buugga la qorayo wuxuu uu ku darsanaa ilaa waxa waa la qorayo kolley dad baa qoraya oo ka shaqaynaya dadkan iyo dalkan cidna uma maqna ceello uma qorna annagay jawaab naga sugayaan annagaa lana sugaya waxaa maalmahan aada u socsocotay shirkismaayo ka dhacay iyo dowlad goboleedyada iyo eh, maxay soo sameeyeen iyo dowlad bay duminayaan iyo waxaan rabaa inaan idiin sheego xaqadu waxay tahay gogosha anaa dhigay jubbaland baa gogosha la dhigay maxaa loo dhigay ma shaki baa ka jira in khilaafiya jireen hadallo jireen wax la isku qabsada jireen miidiyaha war la iskaga gudbinay qof wali uu oogin waxaan u dhignay inaan isu nimaadno oo aan tashanno oo wada hadallo oo wuxuun isku ogaano soomaalinimo u tashanno waxaan ka cararaynay sida dhaqanku ah soomaalida in markii laba qof wada hadallaan la yidhaahdo adis ababaha la isugu yimaado iyo nairobi iyo kambaala iyo london iyo meeribla shir loogu qabanaya taasaan diidanay waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd baradhagaa soomaaliya maxaa soomaali dan u ah aan isweydiino ma ahayn shir dowladda federaalka lagu shirqoolayay ma ahayn mid iyada wax lagaga sheegay waxaa mid iyada lagu baalayay oo lagu hagaajinayo oo lagula talinayo xidid ma nihin ma nihin dad hoosu kala foorarsanaya waxaan ka wada hadlaynaa waxay tahay bikulli ixtiraam waxa talada dadku ay tahay iyo dalka ay ku jirto iyo maslaxada inaan isu sheegno oo aan annana isu soo sheegnay dowladdana isu sheegayno bikulli ixtiraam annagoo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha labada gole ee baarlamaanka iyo cid walba oo hayna waxaan ku wada hadlaynaa inay noqoto wax soomaali dan oo maanaan ka shaqaynin wax soomaali kala geynin waxaanoo nimid maaha wax la heshiisiinayo shirdigu heshiisiineed maaha waa shir wada tashi waxa uu madaxweynuhu noogu yeeray ma ahayn wada heshiisiin waxaan ka dalbanay dib u heshiisiin bayn ahayn wada tashi iyo xaggey baashu laga jirtaa halkanay jirtaa dhinacanaa ka fiican dhinacanaa ka fiican intaa isla yidhaahda ceeb maaha waxaa ceeba inaan waxna isu sheegi weyno banaankana isku xamalno oo aan markaan soo fadhina wax la sheegi waayo marka dambena wax la- banaanka wax la iskaga sheeshado taasaa waxaan ka doorbidnay inaan idhaahno cali oo maxaad qabtaa war cumar oo maxaad qabtaa xaliimoy maxaad qabtaa faarax maxaad qabtaa taasaana sax midaas aheed waxaan isugu nimid waxaa laga hadlay inaan samaysanay dallad aan isugu nimaadno waaran ma aha dowlad kale ma aha dowlad kale oo madax bannaan oo madaxweyne gooni ee laqaabkaasi waa dallad ay ku midowsan yihiin oo buuggeena buluuggaa ku qoran een haysanee dastuurka ah isagu uu qorayo inay wada tashadaan caalamkana ka wada jirta ana caalamkaa kale maana soo arag laakiin siday sheegeen qolyaha saaxiibada ee soo arag oo macnaheedu yahay inay wada tashadaan maanta arrinta gaalkac iyo galmudug iyo puntland ka dhexaysa waa inaan tegi karayno ka shaqayn karno sidaan shalayba u tegaynay oo aan idhaahno waraan isa saxno aniga shariifku wax badan baan isku hahaynaa koonfur galbeed iyo eh, jubbaland intaan iskuba dari doono oo lix gobol ka dhigayno calankii weli kamuuna tegin inaan isweydiino oo aan idhaahno shariifo sidan iyo sidan maaho xataa bal aan xidhiidh ka samayno tallaabooyinka aan qaadanayo howlgalka la geliyo waxay noqonayso oo cabdiweli iyo ninka la yidhaha xaafi iyo waxa ka dhexeeya dadka dhibka badan ee reer muduga gacanta ku hayaan taladooda iyo waxay qaban lahaayeen iyo aan isugu waxaynoon annagu bal dowladda federaalka haddii wax ka mashquushay annagu aan isku dayna inaan xal ka gaadhin ee ma aha wax aan dowlado leenahay cabdiwelina waa madaxweynaha puntland guddoomiyuhu sanadka noo yahay ma aha madaxweyne madaxweynaha garab simano madaxweyne madaxweyne wada hadlaysa ma aha hadday wada hadlayaan waa guddoon sanadlaha oo qaabkaasa taa marka waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan idiin sheego fikirkaasi inuunan ahayn sida loo tarwiijinayo suura xumadana in laga daayo dowladda waa dowladayadii waan aqoonsanahay waan ka dambaynaa cisyaanku sharciyan ma banaana madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka iyo prime ministerada iyo kulli waxaasoo dhan waa mas-uuliyiintii aan la shaqaynaynay xaq weyna loogu leeyahay waxaa laga rabaa iyaga markaa wixii xumaada annaga waxyar baan ku yeelanaynaa iyagaa inta badan qaadaya wixii wanaagsanaada iyagaa inta badan qaadaya iyagaa magac ku yeelanaya inay noqdaan kuwo u dadaalaya oo ka dadaalaya oo garanaya dadka ay xukumaan iyo kuwa yihiin waxaan rabaa inaan mas-uuliyiinta kulligood u sheego garta waddanka la xukumo waa kuma waddankaan xukunnaay ee mas-uuliyadda u sheeganaynaay waa ka aan hawada ka xukunno ee dhulka ay ragga kala haystaan waxay leenahay nin haddaan xukuno maxaan xukumaynaa hadduu dadkuba dhammaado maalinba intaasi ay socoto waxaan rabnaa inaan garasho u leenahay cidda aan xukunno waddanka aan xukunno midka uu yahay meeshuu ku yaalo dadkiisa kuwa yihiin maalin walba ama waxaad arkaysaa message laguu soo diraya ama qof iridda taagan oo leh magafa ilma liibiya igaga haysta bal inta kale iska daa maalin walba hooyaa taagan baryo u taagan qaaraan baa la gurayaa guri baa la gadayaa jiingadii ay ku jireen baacwaanayay bay dib u gadayaan booskii baa la gadaya maxay tahay gabadhii iyo wiilkii ama gafa ku haystaa liibiya beerkaa lagala baxay keli baa laga bixiyey war maalin walba qaraacan baan ku jirayna dadkan intaan faloorkan fadhidaa mas-uuliyiin u ah ama wallahina iyagaa la weydiinaya aan isku dayno inaan kor u fakero waxyaalaha hoose waxaan anugu tabanayo waxa cali tabanayo waxa cumar tabanayo kulli intaan ka baxno waxaan ka hadlaynaa inay noqoto wax dadka iyo dalka wax tarua waan ka tegaynaa beri laa shaka ka isdhariijiya iyo kaan isdhariijin haddaan mooshin laga keenin iyo haddaan ku kaloo ereyga imanin iyo haddaan makhaasir lagu qabanin iyo waxaa markii laga soo tago timeka unbaa dhammaanaya hadduu u bato laba teeranba qof joogi karaa kuwa staydyada ma aqaan hadda waxaa ugu qoranba dastuurka intay joogi karaan iyagana waa laba ka badan ma jirtaan maran ama halkaybana soomaalidu dhamaysay qof waliba markaa adoog inaad tagayso waari maysa wara ka haro maalintaad joogto waxaad qaban karaysa qabo maalintay kula talada kula gudboon tahay inaan qoomamoono markaan ka tagna aan idhaahno allaleeya maalintaas sidaa ahayd inaad sidaa tidhahdaa filan soomaalidu waxay u badan tahay qofku markuu mas-uuliyadda ka tago talada helaa balaasu wuxuu odhanayaa saasaa fiican hadda nin kastoo soo maray u fiirsada wax kastoo uu shalay ku madaxadkaa maanta wuxuu ka odhanayaa taladaa saasaa fiican oo saasaa fiican sababtoo markii uu joogay ma gafa haystay soo maa ya markii uu joogay waxbaa hayey ma gafaahayey si kaley wax u jireen way ka qarsoonayd laakiin markuu ka dega way kusoo degaysa sida waxyigii markaasa waxaad arkaysa isagoo tala wanaagiisa ufir nin kastoo mas-uul soo maray maanta tala weydiiya wallahi waxa ugu fiican buu idiin sheegaya dadkana aan kuwa annaga nala talin iyo kuwa mas-uuliyiinta kale la talin iyo kulli yaynana qarqoominin oo yaan dadka inta badan tushuush badan lagu furin ha loo daayo inay madaxdooda bal si dadku u fakeraan oo talo wanaagsan qaataan oo wax fiican ha lagula taliyo aniga marka la ila talinayo ha la ii sheego waxaan ku khaldanahay ammaanta yaa la iga daayo yaan ammaan la ii bilaabin ha la yidhaha warniyaho digaca baad tahay khaladkanaad geysatay meeshaa kaama jirto tallaabadaas sax ma ah taa waa dulmi middaa ilaahay baa kugu cadhoon taasaa talada dhabta ayd haddii laakiin markaan isla joogno qofkan waxaan rabe uu ammaano oo marka damaano quruur baa igu dhici soo ma ha lana siiyo talada dhabteed mudannahay in lana siiyo halanoo sheego oo dadku ha nasexeen sababtoo anigu wejigayga ma arko laakiin gabadha iga soo horjeedaay waxay arkaysaa wejigayga waxay odhanaysa axmedo meeshaas malaha derbigaad saartay iyo cajiin baad kaa maray iyo waxba igu sheegi soo ma taasaa saxa marka waan qaadanayaa marka ilaa muraayadda qofka kale isagaa iya aan taasna qaadana haddii laha waxaan codsanayaa maanta fursad baan haysanaa shacabkan dhibaata soo gaadhay taariikhda laga faaidaysto dadkani aan dagaal galno aan iska dayno istaagga iyo foorarsiga iyo weerka caseen qaadanayno oo aan la dagaalamno nimankaas oo aan diin bay nagula dagaalamayna culimadu ha kacdo oo hooyooyinku ha istaageen oo ganacsatadu ha istaagto oo waxgaradku ha kaco oo kuwa ganacsatada cabsanayee dhinaca kale ka warwareejinaya inaan cidna loo tulayn ha arkeen oo ka hoteelka deganay hoteelka iskale canshuurta hadduu bixin waayo shabaabku lacag bay ka qaadayeen hadduu bixin waayo waan kaa duunaynaa laleeyahay intuu meeshooda ugu tago ha kula soo dagaalamo oo xakamka kuwa ka dhiganaya intaanka qabana aan layno oo aan dagaalkaa galo ani midaasa ila tahay waddankan amnigiisu wuxuu u baahan yahay gacan adag in lagu qabto oo ay noqoto decision adag oo kulligeenaan ka wada shaqayno maaha markaan sidaa lahay qof waliba inuu mas-uuliyadda amniga uu qaadanayeen waa in cid looga dambeeya ay jirto dadka kaleo dhanna ay ku ixtiraamaan shaqadooda xildhibaanku waa inuu ku ixtiraamaan hay-adaha amniga hooyooyinku waa inay ku ixtiraamaan hay-adaha amniga aabbayaashu waa inay ku ixtiraamaan wasiiradu waa inay ku ixtiraamaan mas-uuliyiintu waa inay kulligood ku ixtiraamaan oo looga dambeeyo jihaaska amniga shaqada uu ku jira iyo khadku leeyahayo hadduu la istaago waa in la istaago haddii la noqon waa in la noqdo haddii la arka wada xidhan waa inay xidhnaato dib uga noqdo qofka oo una teesara la soo baxay teesara aad la soo baxaysaa riski kaluu kugu yahay in lagu aqoonsada lafteeda aan kuu fiicnayn inaad markaa meelaba teesara kula soo baxdo iyo waxaan aan ahay inaad tiraahdo waxaan ka fiican waxaad qabanaysa adoo si toos u qabta aad baan idinku mahadcelinayaa haddii hadaladayda kuleel ku jirana waan idinka raaligelinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu lagu bilaabo tacsi iyo daqiiqad loo istaago oo wixii dhacay dib loo fiiriyo haddii aan arrintaas intaas isku qancinno oo aan intaas ku raalli noqonno oo aan intaa xil inaan iska dejinnay ay nala noqoto waxaan si fiican u baran doonaa istaagidda tacsida iyo daqiiqad aamuska sababta oo ah dhibka noo yaal u malaymaayo inuu tacsi iyo daqiiqad la istaago iyo maalmo la istaago inuu ku xalismaayo waxay u baahan tahay madaxweyne axmed madoobaan waxaan ka qaatay annagoo arrimo kale ka sheekaysanayna qofku inuu howl u taal ee qabto waxaa ugu horeysa marka hore in xanaaq galo oo weliba hadday dagaal tahay inuu qofku dhirfo kelmadaasaan ka qaata inaan dhirifno oon xanaaqno oon tacsida xataa iska dayno oon daqiiqadan aamusna iska dayno ayaa loo baahan yahay sababtoo ah dadka naga soo horjeedaa waxba nagama qarin waxay noo qabaan waana tuseen waxay haastaanna waana tuseen waxay nala damacsan yihiinna waana tuseen taa marka intaas aan uga baxo wax hadda anugu caqli gaar ahoon kusoo zaa'idinaa ma jiro laakiin waxaan rabaa inaan cabiro inaysan waxba soo zaa'idinayn baroor diiq iyo daqiiqada la aamuso waan ku daraa waxa la iska celiyo allah yaxfidak ayadoo taasu jirto ayaa waxaa noo weheliya dhibaatooyin fara badan oo amniga guud ugu horeeyo dhaqaale xumo iyo gaajo jidadkoo kala xiran oo dadku ay maxaabiis ku yihiin guryahoodii iyo mustaqbal xumo iyo niyad xumo dhallinyaradeennu ay ku seexdaan oo midka ugu fiican oo isu arko midka inta gurigii reerkoodu lahaa loo iibiyo naftiisa badda ku biimeeyo waa qofka ugu fiican oo ugu reer fiican oo loogu jecel yahay ayaa saas aaminsan waxaan ka harnay dadka nala mida wax hadda meel noo yaal iyo tala meel noo taal oo aan raalli isaga nahayna iima muuqato waxaan qabaa waxaasoo dhan in looga bixi karo bal horta in la tashado oo talada la mideeyo ha la dagaalo ha la isnaco danuhu ha kala duwanaadaano qofba si arrinta ha u arko laakiin huri mayso in la tashado oo wax meel laysla dhigo waxaa kaloo aysan ka maarmin waxaa dhibahoodna hor yaalla in lagu xalliyo shuruucda noo taal oo dastuurka ugu horreeya sababta oo haddii qof walba siday tahay la noqdo waxaa la yidhi dadaal waxaa ugu xun midka xarigga kaa gooya adoo dhuuji isleh oo aan dadaal waxba la harin haddaad xariggii goyso hadda meesheediiaad ku noqonaysaa marka dadaal badan oo zaa'ida haddaan keensanno laakiin wixii aan isku ogeyn oo aan meel dhigannay aan waafaqsanayn waa dadaal xarig naga gooya ayaan qabaa waxaa kaloo lagama maarmaana awoodda aan leenahay iyo waxaan haysannaa kuma filna waxa na hor yaalla laakiin waa inaan ka bilownaa waxa aan leenahay oo aan haysanno inaan u maamulno sida loo kala daran yahay oo dhibaatooyinku noogu kala daran yihiin iyo si aan raalli isaga wada nahay laakiin haddii wixii meesha noo daran aan isla heli weyno oo ayadooba hadda xumaato kale aysan jirin qof walbaahu cabiro halka ay la tahay in waxa yaroon haysanno lagu lagu loo isticmaalo arrintiina waa noo taagan tahay waxaana hor yaalla arrimo waaweyn oo amniga ugu horeeyo oo dastuurka noo yaal iyo sharciyada noo yaalloon dhuudhuujinno oo aan saxno oo aan hagaajinno ay ka mid tahay oo sistamka aan degsannay oo federaalka inaan maxooahay wixii ciladaha ku jira ka saarno oo ay ugu dambayso arrinta mar walba noo taal oo ah maqaamka gobolka banaadir ama magaalada muqdisho si aan raalli isaga nahay ku xallisanno ay ugu dambayso arrimahaasoo dhanaa noo yaal waxaasuna waxay u baahan yihiin in si miir qabta oo raalli laysaga yahay oo aan qofna si gaara isu siin inaan muxuu ahay aan uga tashanno shirkaas ayaan ku nimid sidaasaan ku nimid inaan fikraddeenna iyo niyaddeenna wanaagsan ku biirinno waxaan rajo ka qabaa shakhsiyan in jid fiican la qaaday jidku ha dheeraado laakiin meeshaan ka bilowna inay meel wanaagsan tahay ayaan qabaa waxaanan niyad fiican uga codsanaynaa madaxdeennu inay jidkaas muxuu ahaa ii sheeg een, ay nagu hogaamiyaan marmarna gadaal soo fiiriyaan oo dadkay hogaaminayaan inay la socdaan iyo inay ka hareen balna fiiriyaan sidaasaan ku gaari karnaa meesha aan u soconno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ee dad baa dhintay soomaaliya oo tiro badan meel kasta waa ku dhintaa ee cadowga uu dilay marka tacshii la diraahay waxay la tahay wax iska caadiya wey Ee, tacshidii afar iyo tobanka waa diraynaa ee, tii ka dambeeyey sidee laabta kale waa diraynaa laakiin waxaan u qaatay odayaasha hadlay gaar ahaan waare iyo ee, axmed waxay ka hadlayeen waxaa weeye tacshidu lama diidan ee waxa lagu dira wey tacshidu waxay u baahan tahay in laga jawaabo wixii la dilay ficil laga muujiyo oo laga jawaabo wiil wixii la dilay taasna waa isku raacsanaa dhammaanteed Een, runta waxaa is leeyahay eh, muhiimadii shirka kismaayo waxaa ka hadlay walaalkay dib ugu laaban mayno Een, wuxuuna ahaa shir runtii aan is leeyahay wanaag soomaaliyeed baa la isugu yimid wax wanaagsan baana ka soo baxay Eh, kan haddaan u fadhino aan isugu nimidna waxaan rajaynayaa eh, sidoo kale in eh, waxaan isugu nimid waxaa weeye baahida jirta eh, iyo dhibta jirta eh, tashi in laga yeesho wax wanaagsan naga soo baxaan wax dadka soomaaliyeed ay ku farxaan ay ka soo baxaan oo micnaheedu ay tahay eh, dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ee soomaaliyeed iyo dowladdii federaalka ahayd baa shiray Eh, maxaa ka soo baxay shirkoodii maxay soo kordhiyeen Eh, waxa markaa meesha aanu isugu nimid aanu ka qaadno oo dadkeena u geyno weeye waxa muhiimadda yeelanaya Eh, runtii waxaan aaminsanahay eh, xataa markaan ka cabir howlkan aan fadhino quruxdiisa waxaan isleeyahay aniga rajo soomaaliyeed oo fiican baa jirta walaalkii axmed madow aan ku raacsanahay Eh, markii la eego wixii aan soo marnay eh, dhibtii ilaa sagaashan iyo kowda soomaalida soo maraysay oo dagaaladii qabiilada iyo shidooyinkii badan aan soo maray markii la eego iyo meelta maanta aan marayno oo dowladii dowlad dowlad dhismay oo federalismkii oo hirgelaya dowladihii oo dhismay dowladda federaalka ahay oo wadatashi u fadhiya kana hadlaya maslaxadii dalka soomaaliyeed iyo guddi doorasho iyana meesha joogaan micnaheedu waxaa weeye dhib waa jirtaa wanaag badanna waa jirtaa dowladnimadiisu waa horay u socotaa marka yaanan qalbiga iska jebin waa wanaagsannahay inta dhimana waan gaaraynaa waana guulaysanaynaa cadowgana waana ku raynaa insha allah dilaahira laakiin sideedaba markii waktigu dheeraado waxaa la yidhahdaa bulshadu way quruntaa sababtu maxay tahay waxa weeye haddaad qashin iska eh, eh, ma- maalmaha hore qashinku ku dhibayaa laba beri saddex beri haddaad iska caadaysato marka dambe qashinku caado kuu noqonaya marka dambe la-aanta ma noolaan kartidba meel qashin joogartana ku noolaatid marka waxaan u baahannahay waktiga dheeraada inaan soo gaabino see kusoo gaabin karnaa waxaan kusoo gaabin karnaa in wax badan aan ka bedelo wixii aan hore u samayn jirnay sababtoo ah haddii mar walba aanu waxa qiimayno oo dib ugu laabano oo dhana maxaa khaldamay sagaashankii maxaa khaldamay waxaa naga khaldamay sagaashan kowda oo wada garanaynaa sagaashan iyo shanta waxaa naga khaldamay waan garanaynaa labadii kun waxaa naga khaldamay waan garanaynaa labadii kun iyo afartii waa garan marka waxaa la rabaa in aan mar walba idhaahno war tallaabadan hadda hore u qaadnay maxaa kii hore khaldamay oo aanu saxna taas waxay keenaysaa marka hal kale in degdeg loo gaaro waktiga dheerna aanu soo gaabino ee bulshaduna ay wanaagsanaato aysan gurmin wey Ee, arrinta ku saabsan waxaan isugu nahay halkaa inaana ka hadla ajandayaal badan oo midda ugu muhiimsantay amniga oo ay ka hadleen saaxiibaday sidaba ay uga hadleen Een, wuu arrinta u sheegay ninka la yidhaahdo she- she- she- she- eh, shariif xasan maxamed shariif xasan waxaa weeye waa run in badan oo dalkeena kamid dhib baa ka jirta laysuma gudbo magaalo magaalo u gudbi karto ma jirto annagaa ugu roon oo dhibtuna annaga way wayna haysataa oo daacish iyo shabaab labaduba laba dhinac bay meel kala joogaan oo dhib laguma yaabo laakiin amnigu waxaan u malaynayaa waxaa la yidhahdaa waalidi waxaa weeye waxaad samayn jirta inaad weligaa samayso haddana aad rajayso waxay kuu soo bixi jireen macsuulkii wax ka duwanaa hesho waxaan u baahanay marka amniga qaabkii loo samayn jiray haddii ilaa hadda uu wax tari waayey bal amniga aan dib u eegno maxaa khaldan maxaa sixi karnaa hal waan ku raaxsanaa walaalkii axmed madoobe waxaa weeye wax mathalan aan hadda marqaabna aan misgarayna waxaa weeye in wiilashan yaryarka ah ee shabaab la yidhaahdo ee ge- ee baadiyaha taagtaagan oo shamba meel joogto maxay ku qabsadeen dalka ideolojiyad bay ku qabsadeen diin weeye diin khaldan ha ahaato laakiin narrative aada yacni seductive ah oo oo ay dhallinyaradeeni nagala wareegeen ay dalka ku qabsadeen waxaan u baahnaa marka inaan isweydiino war maxaan u weynay xabaddu waa meesheeda runtuku waa meeshiisa beebeey waa meeshiisa waa haysanaa kule amison baa nala joogta ciidamadan ugu badan bay haystaan haddana shabaab baa dalka haystaan leeyi maxay tahay marka waxaa la yidhahdaa lagu mahmaa ee ideolojiyada waktigeedii yimid wax ka dhib badan ma jira dadkan vacuum bay heleen vacuum bay heleen vacuum u ogolaaday marka inay u ekaadaan in waktigooda joogo ay dalwaqteeda dib ay noqoto laakiin ma imaan waxaan la helin waxaa weeye narrativeki kasoo horjeeday awa wadaadadeeni ictisaam maxaa la yidhahdaa islaax magacyo badan baan maqalnaa aala sheekh baan maqalnaa wadaadey xaggee jira maxay ula hadli waayeen dadka maxay ugu sheegi waayeen war waxaani diin maaha ya hadday baqi jireen maanta gabdhihii baa soo baxay ciyaarkiina kaaba banaanka usoo baxay banaanka usoo baxay marka waxaa loo baahanya marka in aan isku darno in dadkan dadkan la wacyigeliy suu sheegay axmed runta loo sheego wadaadadeenna iyo culimmadeenna iyo yacni maxaa la yidhaahdaa madax dhaqameedkeena laftigooda kama hadlaan maxay uga hadli waaye macabsidaa keenaysa haddaan kulligan wada cabsano waxaa la yidhaahdaa roswell wuxuu yidhi the only fear you have is fear itself cabsida keliya aqabtaa waxaa weeye wuxuu kaa guulaystay qofku inaad markaad cabsato cabsida nagu jirtaa cadow aan leenahay waxaa weeye waa cabsi naftu maalin bay dhimanaysaa in banaanka lasoo istaago marada inta saas la yidhaahdo ma arki jirteen inaanu kulliga carhabno oon bay dhabo orod ku tagno way cararaya waddanka waa ka tegaya reality ku taago madaxweyne marka waxaa loo baahan yahay maadaama aan isu wada nimid waxyaaba yaryar in la aan dul istaagno kollay ajandayaasheena soo socdaan ayay ka mid yihiin waxaan ka hadli doono waxaa ugu horeeya dalka wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed xasilooni siyaasad waxay ku imaanaysaa marka waxay ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa wada tashi waxay ku imaanaysaa isu imaati in inteenaani aanu mar walbaaba tashigeenu mid yahay dalkuna stability u helo laakiin haddii mar walbaaba waxaanu soo laalaabanayay waa arki jira dowladda u dambeeyey iskhilaaf wuxuu ku beesgaraysanya aysan jirin ku dhibsan perceptions oo reality ku beesgaraysnay marka in wada jirkanka ka bilowdo shirkan ka bilowdo xasiloon sidaas dadku helo ay muuqato inaanu u wada jirno cadowgaan inaanu mid ka nahay in innaga naga muuqato ficliyan nooga muuqato af maaha ficliyan ay nooga muuqato in aa waddanku degan yahay gobolada goboladadii iyo dowladdii federaalka ay wada shaqaynayaan madaxdii ay wada jirto markaasaa dadka laftigiisuna ay meel midoobayaan oo ay meel kasoo wada jeesanayaan waxaan u baahannahay arrimaha masiiriga madaxweyne ee ay ugu horeysa dastuurka oo ah heshiiska bulsho social contractiga dadka ka dhexeeya oo living document oo weligeed nool oo rabna wiilkiisa wiilkiisu inuu ku dhaqmo in si saxa looga looga wada hadlo waxaa la iska yidhaahdo waxaa uu rabnaa dhanna inay socoto xoreyntii dalka xasilintii dalka maamul samayntii dhanna ay socoto dowlad wanaagii dastuurkii horumarintiisii maxaa la yihahdaa federaalayntii oo institutionskii ah haykalkii dowladda dowlad dowlad wanaagsan inaanu dhan dhisano dhanka kalena stabilityga iyo xoreyntii dalku runta ay socoto shuruucda dalka lagu dhaqi doono waa in dadka lagu dhaqi wax laga weydiiya war maalin walba aan laga maqal sharci hebel baa baarlamaanku baasgaraynayaa oo iyada aan waxba laga ogeyn oo dadka dhutuluuci lahaa lagu dhaqi lahaa aysan waxba ka ogeyn wada tash in laga yeesho aan loo muuqan in wax lala kala cararayo wax la kala boobayo laakiin kalsooni ay jirto wax walbaaba si waadixa oo hufnaan leh oo transparency leh in loo wada shaqeeyo kalsoonina abuuri karta bulshada dhexdeeda ka abuuri karta dowladda federaalka ee dowladaha xubnaha ka ah ka dhex abuuri karta mar walbaaba inay jirta un baana madaxweyne waxaan kaloo runta ku tari lahaa hadda institution baa soo biray aqalka sare la yidhahdo wax badan anaan ka aqoon laakiin runtii ay tahay the true representation of the states stateka si dhaba ayagu u matalayay laftigooda mar walbaaba in ay la howlgeliyo ay active ka yihiin yani wada shaqaynta dowladnimo ee dhexdeenna inay ka yihiin ayaan rajeynaya insha allah
sida la sheegay oo saaxiibada iga horreeyay ay sheegeen soomaaliya dhibaatooyin badan ay ku jirtaa dhibaatooyinkaas oo kuwa dowladiidka ay maalin walba ay dadka qarxinayaan ayaguna ay ishalligayaan dadkuna ay halligayaan marka kuwa ayagana ishalligaayo annagana na halligaayo oo na fidneeyey oo na dhibaateeyey inaan meel looga soo wada jeesto oo waxaan u rajaynaa shirkan inay kasoo baxdo wax kuwa ayaga lagu ciribtiro ee ummadda soomaaliyeed ay u aaydo inuu kasoo baxo shirkan u rajaynaa dadka soomaaliyeed waa la dhibaatoobay oo magaalo magaalo u gudbi karto ma jirto degmo degmo u gudbi karto ma jirto tuulo tuulo u gudbi karto ma jirto gaar ahaan aniga koonfur galbeed gobolka aniga aan ka imid saas darteed waxaan rajaynaa ummaddaas waxay naga sugaysaa in jidadkana loo furo ay isku socdaan oo sida bani aadamka ku noolaan jira ay ku noolaadaan ayay naga sugayaan taas annagana waxaan ka sugaynaa dowladda soomaaliyeed iyo caalamka iyadoo kaashanaysa oo annagana aan garbaheeda nahay in arrinka laga fekera uu kaas noqdo ummaddan ciddii maanta ay aadayso baydhabo inay diyaarad raacdo iyadoo jidkaan arkaysa aysan mari karin runtii waxaan u aragnaa wax nasiib darraa sanooyin badanaana lagu jiraa arrinta iyadaa wiilal yaryaro oo qoryo ah ka haystaa jidkii dadka u diiday marka aniga in laga leexin karaa aaminsanahay marka sida looga leexin lahaa meel kastoo jididka lagu furi lahaa dadkan oo dhammaantood diyaaradda saaran oo annaga dowladda soomaaliyeed iyo maamuladaba aniga markaan fiiriyey anaga hawadaan haysanaa dhulkiina waxaan hagaysta shabaab marka sida aan dhulka ku qabsan lahayn inaan ka fikirno oo sida dhabta oo wax in laga hadla u baahan maantaas horumar aanaan laga fikeri karin wax kaloo laga fikeri karnaa jirin ilaa ay taa dhehno marka dowladda soomaaliyeed ani waxaan ka codsanaa iyadoo caalamka la kaashanayso annagana aan ballan qaadayn oo garbeeda nahay inuu shirkan u noqdo shirkii arrinta iyadaa kasoo bixi lahayd dadka soomaaliyeed waa shaqaysan laayihin aniga dadkayga beeraley iyo xoololey waaye beerihii waa la taabi laayahay xoolihii waa la taabi waa la dhaqan laayahay waxaa loo soo dhigtay ilmahoodii kii sagaal sano jir in laga qaado hadda magaalooyinka hadda annaga aan joogno dad badanoo waxaa arkaysaa ilmihii lasoo qaxay marka dadka soomaaliyeed shalay waa la siray diin iyo waxbaa loogu soo dhuuntay alxamdulilah maanta way fahmeen inaysan waxkan ay diin ahayn maalmihii dhoweed runtii dhibaatadii dhacday aad i aad aan ugu xunna intii ku dhumatay allah naxariiso intii ku dhaawantay in allah caafiyo laakiin dadka soomaaliyeed dareenkooda bannaankay soo dhigeen awal shirarkii ay ka cabsan jireen shabaabku ay ka cabsan jireen ayagoo ka cabsanayna magaalo walbanta soo baxeen ayagoo cayn ahay oo leh dulli waayle ay soo baxeen marka in looga faa-iideeyo dadka arrintaas maanta taagan ayagoo dhan a u diyaarsan marka aad i aad aad u mahadsantihiin ani waxaan kulley dhihi lahaa madaxweynaha iskale laakiin waxaan dhihi lahaa wax walba inaan ka horumarino sidaan amnigooha u qaban lahayn waan mahadsantihiin salaamu calaykum madaxweyne waanaan loo yiri intaasaan ciyaartan isku guubaabinaynay waxaan keliyahoo yaroo ku kordhinayaa soomaaliyay soomaali waa jirta waa la baaba'ay ma noolin aniga maanta maalay ka liidata weliga sooma arka sagaashankii baan joogay labadii kun baan joogay ka hor baan joogay kontonaadkii lixdanaadkii baan joogay weligay maanta maalay ka liidata ma soo mareen kara jabuntahay haddaanaan u kabin oo aan loo istaagin meel lala ka soo qabtay in la arkayo marayn maayo wuxuu allaha lahaa guwaabadii madaxweyne waaraa soo maray anugu waxaan ummadda soomaaliyeed kubaa ku guwaabinayaa anugu xoolahaan arkiceel ay biyo ka cabbaan ma gaarayaan sida loo fakarayo maalinba maalinta ka dambaysa ruuc baana dhacaya ruuc baa hoos u dhacna halkii kor loo korgaa maanta inteeda madaxdaa oo uu noogu wenyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inteeda kale oo ka hooseysaba inta wasiirada cid kasta oo madaxoo soomaaliyahay maanta waxaa loo baahan yahay inaan geed saarano wax alaaliyo uruurkeygii iyo maaragtay maxaa la oran jiray qabkeenni aan meel dhigano xool haddaan rabnay aan iska ilowno aan guddiga dhiisha isaga dhigno dalka difaaciisa iyo dadka nooleyntiisa aa loo gudbo sidaasi ma aha laguma sii jiri karo magaalada xamar ayaantan waa ka maqnaa waa soo maray magaalada xamar jidadkeeda boqolkiiba soddon baa furan toddobaatan waa xiran tahay waa sida waana u sheegay qof uu lagu riso maxbuuskiia saasoo ay tahay baan la nabadgelin halkii jidoo noo furnaabay ahayd wixii maalintii oo labada qanax ka dhacday ama saddexda qanax ay ka dhacday maalin oo halkii jidoo furnaa oo ciidankoo dhaan isugu geynay anuu garan maayo si lagu sii badbaadi doono haddaan haddaan tala meel la dhigan ma garan karo xawar baan u jeednaaye inta dibadda jirtaana waa ka daranta gobolladaan ka nimid wax yar baa ka badbaada ka ka fayow inta fayoobana abaaree gaajo u baksada waa laga guura intii kalena col baa haysta hadalkayga waxaan kusoo koobaya soomaalida fadhiga ha laga kaco ha loo istaaga dalka inta gudaha joogta iyo inta dibadda jirta inta nool inta waxhaystay intaan haysanay inta madaxdaaba kuwa ciidamada ah cid walba soomaali ha la badbaadiyo weel bay kusii dhacaysaa ha lasoo qabto hadal kaloo badan anuu caawa ma hayo annaga caloosheeda ilaahay isku fayoobeeyo waa heshiinaynaa wixii jiray maaragtay waa iska iloobi doonaa insha allah ilaahay maaragtay hanaga dhigo kuwii bogooda burcad isku maro waxaan ku gu- ku gabangabeynayaa hadalkayga ilaahay hanaga najeeya wixii dhibaato ah maanta aan guntano